xildhibaan saadaq cabdulaahi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay wuxuu tilmaamay inay adag tahay in si fudud lagu tago islamarkaana dhegxaan badan lagu gadaamay isagoo dhinaca kale sheegay inay fashilantay dowladda federaalka ee uu ka tirsan yahay haddii aanay xilka ka degin mas-uuliyiinteedana ay shacabku awood u adeegsan doonaan madaxtooyada waxaad u malaysaa wareegeeda oo dhan inay soon dagaalta dhagaxda yaalla inta dhibaato loo marayo marka la aadayo hareeraheeda inaad joogto furin dagaal oo kale waagta waxaan kuu sheegayaa muddada ee u dhiman madaxweyne xasan sheekh iyo teeramka guud oo dowladda oo aniga aan ka mid ah waa hal sano halkaas sano ama aan wada joogno ama qaarkeen ha baxeen waxaan kuu sheegayaa waxaa la gaaray enaf meel kasii shishaysa oo loo muxuu ahaa loogu loo macnaha looga leexdo dadkan hadda talada haya ma jirto waxaan u malaynayaa haddiiba annaga naga badbaadaan shacabka soomaaliyasan ka badbaadi doonin quustan ay muujinayaan madaxda villa soomaaliya ayaa timid ka gadaal markii dhowaan madaxa dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud qarax xooggan oo ay sheegatay al-shabaab lagula eegtay waddada gasha madaxtooyada uu ka badbaaday balse ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo xubno kale oo gelbinayay xilli uu u socdaalayay eerboorka aadan cadde ee muqdisho iyadoona ay ku burbureen qaar ka mida baabuurta gaarka ee xasan oo ah bila buruuf ama nooca aan xabaddu karin ciidamada shabaabulmujaahidiin oo kulaalaya caasimadda iyo degmooyin badan kaabiga ku haya muqdisho oo ay horay ugu sugnaayeen ciidanka xasan sheekh ay la wareegeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidoo kale walwal iyo cabsi joogto ah ku abuurtay dhammaan hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyo ciidamada oo ka niyad jabsan sida dardarka leh ee ay u socdaan weerarada ka dhanka ah oo ay fulinayaan qaar ka mid ah militariga mujaahidiinta al-shabaab